arkaysaay wararkaas iyo wixii kale oo ka soo kordha iyo falanqayntoodaba haddii ay barraalli ka noqdo ballanteena waxay noqonaysaa berri xaggiida saacadda afrikada bari marka ay tahay toddobaad ah oo tafaasiisha iyo faahfaahintoodaba aan wararkaas idin siin doono idaacaddayda caawa intaasaan kusoo gabagabaynaynaa dhammaantii waxaan idin leenahay waa ku mahadsantihiin dhegeysiga ee tan iyo kulankeena dambe dhammaantiinba sidaas iyo nabade
warsan raadiyo raadiyo warsan widaakii bulshaduwa madoonno walaalkinga warsha yarow komee s w a p wa hawada dhatiye way seenkasey fm shayni wiinagowa wadanka kulidee warkin ee ku dheego bulsho liwidaaya raadiyo warsan widaay widaay shee kuwiinyaa wangaanuumbo kuwiintaa wijiga dhigoyna adii warkaka jare doowanna katafige wangla dhammaaw e beenluku wareejiyey runguwiinti ee waako walugaan daruwal faylima ee wadankin horumarshay waligobsimi ii walikumoqon ii weliba adduunwiinan walikudhiyaw haysiinku warbiyo bulshooydaarada raadiyo warsan wanaagii walaaltinimada warsigu noo yaqiin ee diintan waafig e wacdii tafsiir xadiite walboon kumoqanayn iidhe i baafin barnaamijyo waltarka leh warsiga ciyaaro banooniga heese wadani i jecel barnaamijka salaamo walaalo jeel i weliba fikir walaagi adahayta walkooqobadayo walaal welcom radio warsan waltarkii bulshadu raadiyo warsan midnima weydiisu raadiyo warsan warsan raadiyo raadiyo warsan omo nadiif basura abo geedka dhardhigo waa isdaartay maal waslahaa karteedaoo jadiidka intaalki wardi may wala deereey lukuna dhigoa musnama jarmay mahindhoo ku jirinta dharkakii keena dhigadayle wah aman hayna maashe mashanka nuuren wara oomo nadiifale ka dhigaysan nuuradi wa oma nadiif aasu amay fol aasuwa hadabalamu kunhaysidee kunkooy unagi oo gaaday oo kunhayta soo hagaaday hayinka dar ilibal moosiidii way lisheeneeye yeedo lamalama kumaho baakada nusnusya ee lisheeni lam konton garaame eh lamahaba hoo qaatoba sadikun makidhaaya sidii baakada hanlay hor lamahaba qaato sadikunay dhiibas makidhaaya maa kor garto ame may dhow ayaa antan wajagaloe hadda hagaade poolana ninkana seehiyay ooman nadiif nambunsi haatow noocse may aragaw norway ii jarmal ooman nadiifa taalla nugaal ii boosaase naase hablood ii hargeysa oomo nadiifa taal naafase way aragay nadaafadiya saa'ilaaha nan aragii ma dhaafaw oomo nadiif oomo nadiif nimco ilaahay dadkaankana seexiyo dhusugii nagranagroowo lakunooga tiinalayka kuweela siyu oomo nadiifa danyarta niidiyo linweelay baakidii ooma nadiif hayti lama nusnus lahankaweelay nusko geeka alaabtinka nadiifisada nusko kaleena bariyeeyaha lamaada nusnusna beesho sidii baakidii leya sidukun leyaha ganacsatadana nusqaan miinka kooya nuska shaleedisna lamakun leya nasiiba aan heleena bulshooy taas niidin geliya
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal oo kulanta fayla hamiin faylaha ka dhawaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiinka hamiin walbiisin ku dhugun sidaasan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madili kureeba hamiinnimada jimaade qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimaadu isinka dheega doontaan un inaysiinka hayna weliba ku mid ah musharaxiinta inteegin xilka madaxtinimada soomaaliya weliba sii kulul markaasin ku hadalina doodii geega markaasay likuwada inti magaalada muqdisho laka qabada islamarkaasayna yorojien guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya barnaamijka kulanku warsan yo markaas ka dheega doontaan haddii ilaahay wiin raalli ku nagada shir iyo qabsadeen musharaxiinta inteegan xilka madaxtinimada dalka soomaaliya oo markaasi oo ha ku saareen shirkaasay war murtiyeed ka saabsan hakadka geega kooya inti markaasay dood ama dood geega lakuwad inti musharaxiinta iyo lanqabada markaasi hakadka kooyte barnaamijka kulanka warsanya ka dheega doontaan haddii ilaahay wiin raalle kunagada war asxaafadeedkii markaas kubayi kulankaasi oo qabsadeen saasaatoo barnaamij kulanka warsan oo nimaadan waliba markaasi aysinka dheega doontana guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha cabdiraxmaan ducaale baylow markaasay warbaahinta uuse kala hadalay xarunta baarlamaanka soomaaliya iyo weliba markaasi uuse sheegay intii dalka oo dhan markaasay geega ku hirinaya ama ciladka jarti dhinay weliba internetka taaso iyo ambaaqati inti geega iyo doodan musharaxiinta inteegan intii oo qabadan xilka madaxtinimada dalka soomaaliya barnaamijka kulanku warsan iyo ka dheega doontaan guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha cabdiraxmaan ducaale bayle oo markaas sababay ama use sheegay intii cilad markaasay jarti isla markaasina doodo reedlan dheke barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontaan saas haddoo qodobada barnaamijka kulanka warsan oo nimaada isinka dheega doontaan weliba kumid ah deegaanka qorac joome oo markaas ku tirsan gobolka bokool weliba markaasay ilaa ku sheegaha intee ku jiran xaalad awaaratii markaasay inka darnayti iyadoona markaas la sheegahay intii dad tire islamarkaasayn iyo abaarta saamaytay geega laakuwadii tuulooyinkii hooseedaan deegaanka qurac jooma ku tirsan gobolka bokool aana soo la sheegay intii markaas dhibaatooyin oo haysadan guddoomiyaha deegaanka qurac joome ee gobolka bokool cabdi isaaq sheekh iyo markaasay barnaamijka kulanku warsanka dheega doontan unoo waraysi dheer siinkuhayn islamarkaasayn isu ku hadlow xaaladda guud ee deegaanka qurac joome ee gobolka bokool ku tirsan saasaatoo barnaamijka kulanku warsan haddii ilaahay wiin raalle kunaada weliba markaasay isinka dheegi doontana degmada qansax dheer ee gobolka baaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya muddooyinka ilaa dhaafi weliba markaasay iyo ku dareerna howlgalo markaas lagu sugo ammaanka guud ee degmadaasay weliba deegaanada kaleed ee markaasay hooskooyaan barnaamijka kulanku warsan iyo markaasay kubogda doontaan howlgalo markaasay iyo sameyn isla markaasayna al-shabaab laakadilyo iyo kudheen deegaan hooskoon degmada qasax dheer ee gobolka baay ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayoo markaasay howlgalo ku wadaan islamarkaasaynuna walkuweydini guddoomiyaha guddoomiye ku-eenka dhiniga siyaasadda iyo ammaanka degmada qansax dheer ee gobolka baaya iyo barnaamijka ka dheega doontaan xasan cabdulle sanay matarfiisha oona armoosi weliba armo kale oo markaasay ku saabsan dhinigii weliba awaartii shubanbiyoodka ku teegin degmada qansaxa dheere weliba tuulooyin kale hooskooya barnaamijka kulanku warsan oo dhammaadan ka dheega doontaan saasaadoo barnaamijka kulanku warsan haddii ilaahay wiin raalle kunaada weliba markaasi aysinka dheega doontana intay marahayan xaaladda awaareed ama dadkii markaasay bugtaalaha deere hayan magaalada baydhabo islamarkaasan iyo hadeereen muddooyinka inka dambeeya weliba waraysi dheer iyo weliba xaalado dadka ay dhibiida hadeeraha magaalada baydhabo iyo weliba gurmadadii ama lansameeya oo uuse ku warmoo barnaamijka dheega doontaan aadan cali aadan carab oo markaasay ku mid ah guddiga door guddiga abaaro maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan markaas la magacaabay waan useene guddoomiye ku-xigeenka dhiniga siyaasadda iyo ammaanka degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka kulanku warsan iyo ka dheega doontaan waraysi dheer unu siinkahayna guddoomiyaha qodobadaas iyo qodobo kale dee barnaamijka kulanku warsan oo nimaada intiinugu guda jarna akhyaaray ka dheega doontaan barnaamijka weliba siin saaray islamarkaasan intaasiin ku jeedihaye anoo ee saaxiibkiin siid cali muuse maxamed ateera weliba iska dawriday barnaamijka kulanka warsan faysal dhaawo xuseen inaga farsamada magsarkii makiinadda oo ku weliba markaasa infidee saaxiibkay saalax cali maxamed khaysa mar kale diyo barnaamijka kulanka warsan akhyaaray markaleeda kulanta faaliyo hawida siin kulanaha miinamo talaadee oo arbaaniyaha galaayta taarikhdan iyo kabeeganta soddon iyo kowda bili to- bili koowaad ee sannadda labada kun tumiyo toddobada barnaamijka kulanka warsan iyo qeybooshii hore gudagalaana qodobkan koraynu barnaamijkan ha qaadaan oo nimaadan weliba markaasi uu sanagadaya muddooyinkan ka dambeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ciidamada dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed weliba markaasay howlgalo lagu sugo ammaanka ee guud ee degmada qansax dheer iyo weliba deegaanada hoosgoon tuulooyinkaasi iyo wadanga hana soo markaas iyo sugaan ammaanka islamarkaasina iyo dagaalo kala jareen ciidamo ku tirsan ururka al-shabaaba gudoomiyaha de waa gudoomiye ku-xigeenka dhiniga siyaasadda iyo ammaanka degmada qasa dheer ee gobolka baaya xasan cabdulle masan waa xasan cabdulle sanay matarfiisha owse waraysi gaarowsi idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weliba markaasi uuse ka sheegay intii markaas howlgali iyo sameyn islamarkaasayna dagaal iyo la galeen ciidamo ku tirsan ururka al-shabaab islamarkaasayna khasaaro ku dhaladay dagaalkasi haddaba waa ko gudoomiye ku-xigeenka dhiniga siyaasadda iyo ammaanka degmada gasadheer ee gobolka baay xasan cabdulle sanay matarfiisha ormoosi weliba armo kale dunolku weydini
walaal xaalada guud degmada gasaadheer xaalada marka hore ciidan faylaka isku war hayto abaaridii walaasuk jara howlgalo aragtay bilaarno aragtay dhinaca ciidanka koonfur galbeed ayaa degmada gasadheer yaa ka sugan howlgalo sameeyey ee howlgalo baran ee sameeyey isku jiraan xaalada kalena hadda isku faylata dhina nabadgelyada iyada boqolkiiba boqol faylat gudoomiye weliba dheegahayna intii markaasay ciidamo ku baay degmada qasa dheer meel qasa dheer kubasan iyo dagaal kala galeen al-shabaab arrintaas may ku jaran
walaal tuulooyin badan ayaa aragtay al-shabaab aragtay howlgalan ka baxi tuulo ku bilowdaas meel garasmoo diliye hamiin horaad aragtay iyo mi- aragtay liliye buulasokor liliye meel awjiki liliye meel gadudati uraad sidiidas tuul ayaa uraad inis mareen ookaati dhawaayena gaduudu dhuntigi waan barbaar inis mareen xaaladaas madla kulugna ciidankii al-shabaab aragtay madla kulugna hortada ciidankii oo boorisa badanaa ciidankii milatariyi korajari markii hubinka u saacaayti meeldeebiina lagi arkaya dagaal iskaga aska qabsadeen oo gurmado badan oo abdabalyaala ka qoyeen aragtay safaylalanka dagaalamay isku aabin na suubiyeen haddana dhinaga hoodka oo beeyaadameelileyana sirgi oo safarnoolay dhabtay oo galeen gurmado badan markii al-shabaab aan ka sameeyay haddana meela dagaal kale lamaad kudhiin saddex qof iyo al-shabaab laku ku dili meer warkooma lileyana sirgi oo aragtay oo safarnoolay dhabtay oo warkooma lileya dagaalkaas ku dhiin saddex qofna halku ku diri ciidankii kanoon aragtay gurmud yaa aan ku dalabin bilada diisoor yaa gurmud lahaan ku dalabin yoona dib un gursho sameeyeen ilaahay maxadiis ciidankii diisoor iyo iyo hadda aragtay ini sheegeen xaaladii oona faylata khasaaraha ku deetin male walaal
howlgaladaasay markaasay iyo sameyn ciidamada koonfur galbeed soomaaliya gudoomiye dagaalniyo kula kulmeen dhinikiisho may khasaare hadeeri howlgaladana amay bilaawdeen
walaal howlgalama howlgalada amiinadaan dhan baa tuulooyin badan la sheegay aragtay howlgalkii inka bilaaranay dhinaga adowkan badanay amiin horaada laka gaadi meelaha qaar oo adowkan badan yaan aragtay dhinaca hawaal barbaar iraamicdo ilaa ilaari in badan yi saas dartee dhulka hadday howlgalka lanka baxay oo lan baxayna dhulkaasi oo dhulkaasaayiwa ma in iska gurdadeena madi garasmood buulasokor iyo wariiri meelayin awraa dagaalka laka gaadi dhinaga ilaareen iska gurdiisana kooki hadda haddii safar mayda raay arkay le gaduudu dhuntiga waalbarbaar ciidanka arkay haddana foojo ka nagdi kubahan dhinig raamooda aan iska gurbadeen markii kubada markii ciidanku arkay deebiina roogo ulaasin hasaareen walaal howlgalka saasahay saasahay howlgalka
deegaanada markaas al-shabaabka lagu saari hadday ku sugun walaal ciidankaas ciidanka howlgalka madiyo meelona goobona madegna dadkana adoogtinayd la guduba kuwa hasirme ana rooga ma aragtaana ayaa ree ciidankana ciidan howlgal dareere aragtay yahay ma howlgal oo aragtay tuuloonkii oo gaba- gobadaan degeen mahayna saas dartee howlgal bilaaran oo kasaaran ha ku deerti ayaa aragtay meelo kula kulameen haddana aragtay ciidankaas magi oo dhilihun banaamo ayaan badanayno magi aragtay tigninima tigninkinima qabna magi ulaaso badan oo tigninkiyaala la kulameen inaga deesooraan garguuribeen walaal lanka hadii jeelkaasi roorow barad isuna roorow kalay barad haddina uu dambe bowka balanka nagade hoosina hamiinu koo hiraabno rooro sin aragtay howlgalkaas waa loo hiro waay maya howlgaladan ciidamada bo- koonfur galbeed ay lakaaladahay amisom ama ciidamada kale ee dowladda federaalka alaal cirka ciidamada cadda howlgalka degmada galsidheere ku goobdii ciidamada koonfur galbeedee ka sugun dhina adinsooraya lamada ciidan roogaan maa dhinuhu aragtay galsidheere koonfur galbeedee ka kulmaan howlgalkan iyo waa aragtay isabaraaeen iyo waa weedadaan ama geeri ama dalfur maa lamaasa ka bandameen howlgalkaasna walweda haddii ilaaheeroona walwede qorshaha kalead isin deegaanada kale kukulatin maata
qorshaha deegaamadana kulaana deegmaadani aragtay degmada hoos waayo kadib haddii la haysado qorshimee kula haada fadhiinti deegamada amniimada banaanadan bisaa kulana kaasal kale hool kaleba manroogna wala adduunkan iyo onay aragtay ni bahaanaso walaana galas goradee beehanan nis goradee baaritaankaas agniga siyaasada baan ahaa mayo haddii aragtay lambaarana wal kaleeba kudhiifadi haddii ilaahay ertaasanigeebaan teegin walaal jarana inta isin howlgalladan isin ku bilawtan deegaanadii ama qasa dheer dhatieba qof oo laku shakiyey ee markaas hi- la hiri ama galanto lakahay qofana qofkii lakushaki dad badan lakushaki isku jiraan migi aragtay eh, dad lamaaneed eh, umbo aragtay dhinaga dawladda koonfur galbeed umbo dawladda dhaha umbo dad laka kalsoonye migi lanka haaladiisninshana layl isku dhiyaay haddii ilaaheer waan haddi aragtay geeka denda oo aragtay bastoolooyin haddii kale bambooyin oo jeebsho kajaro obaneen malaha wari aragtay bisto lu gororo waayana meelwiin aa la kiridaayo likiraay haddii meelwiin ba likiro lanka oo eedan ogaado nool isku fasahay ee guddoomiye inka dambayntii ciidamada howlgallada kuwadan tuulooyinka hoos koon degmada qasadheere ee way ku yaabay intii deegaanada kale iyo ama degmooyinka ka dhigan degmada qasadheere jidyo isku furan islamarkaasina fariismooyin oo wubin iyo kuweladan jidadkaa galow degmada qasadheere walaal meelba aragtay meelba oo aragtay dadkaas ku kulmaya yooba jidite roogowsho ka yar jidite aragtay dad walgubaaw yoonay dad moobeel ay ka shaqaysadaa shanqiili ee baawurka haddii dareere la araga baawurkaasa miilasa dhaafi jidka surma gubila raaw yaa horta jidite kiirinya ma ciidan dhihaadna oo jiditeeda fadhiya male ciidanka dhihaadkee may fadhiya gooba oo aragtay duurka ee fadhiya jiditeedana dadka oo masaakinta oo mushtarka oo aragtay amboo ganacsiga ee baawureyka dadkaasa jidka ku gohanyima jidka aragtay dhinaga aragtay dawladda amba dhinaga oo aragtay haddii lambaahada aragtay ee kolinyaan lambaahada wal jidka ku reeban male baydhawi oonay aragtay gasi dheer geeko alan dareere haddii kolonyaate diinsoori oonay aragtay gasi dheer saacado gudaashi alan dareere haddii aragtay kolonyaate laakiin dadka masaakinta kan haysana jiriteeda tirno gasi dheeri ku koytay haa gaariga lakugubaa baahorka lakuguba jiriteeda kiiriyiin saldhageen aragtay inti saldhageeda ugiin aragtay dhisinyiin ama lanku baahana dhaha walaal guddoomiye eedyada ma hadsanta adigaa mudan walaal
kaasay wali kaasay weliba hay dhegaystayaal guddoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka baay cabdulle xasan sane matarfiisha oo uuse waraysi gaaraysa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo islamarkaasina uuse ku warbiyaya howlgalladiin ka dambeeyey ee markaas lagu sameeya deegaanada hooskoon degmada qasadheer ee gobolka baay iyo weliba xaaladda awaareeda ku teegan deegaanadaasay weli barnaamij kulanku warsan iyo kuguda jarna qeybo sheero weliba haniin dareerana codod markaasay ku saabsan hakadka geekooya doodi markaas lanqawada la fadaay masharixiintan teegan xilka madaxtin- madaxtinimada dalka soomaaliya
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل فخارك طلبك كسلالة ايه الفرقان
lew baraaqadoo dhisbaday reed bakaarku alfurqaan leerawa inta alaafayl lisheeniya leeremiilanji
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan ha ku gaadi agarshay dhanba si la infay
bakaarka qalabka dhismeeda alfurqaan yaburoosinka hadhi kiray bulshooy igmoogateen birlab i birdhede isku baabkoma ee bariimi mii suguntana iska baabkom ee bakaarka galabka dhismeed ee alfurqaankii liinbaahnaayay galab dhismeed liinka oon bahaaya bulshoytaas ogaada هوبت اسلو باهيدي ساكا براكي سر اسبال جليد فلاسة بركال اضو ان يبان بابور بان قرن دارب اسم بريمة وي باكو كبابو داسة هي ولايو بكاركا دارب اسمالة على فرقان بنسوي المورتين bakaar galab dhisme meeldhomba buuhulayma ee alaabta baysiga ee iyo bariiminimada liska dhaafay baraaki isar dhatiyo galab walaagi isankanku baahanti oo beecyonna eed infaylayi bulshooy ankaseeda bakaarka galabka dhismeeda ee alfurqaan galab dhismeedka bakaarka alfurqaan buykasiisino eedlahanka buuy walbaarin laylika sheekurum ee hoo an walaago siinkuba bilaawo jiinkadla dheer iga gaab bacweyne nooyaal
deegaanka qorac joom umarkaasa ku tirsan gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba markaasi laa ku sheegaha intii ku jirta xaaladda bini'aadinimo islamarkaasin iyo dhibaataysiin shacab badan markaas ku nool deegaanka qorac jooma iyo weliba tuulooyin kale hooseedaan islamarkaasin iyo nis jiran qiyaastii soddon iyo weliba labaatan shan kilomitir iyo weliba haan markaasi hanka dhow gudoomiyaha deegaanka qorac joome ee gobolka bokool cabdi isaaq sheekh xilli uuse la hadlaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weliba markaasi uuse ku warbiga xaaladda bini'aadinimo ee ka jirta deegaankaasi qorac joome ee gobolka bokool saasaato weliba uuse sheegay intii oo afar labaatankii salaadhaafi deegaanka markaasi iyo walyeelaha kadeerti shacab markaasi ee deegaanka ka dhow ee deg waa tuulaha ka dhow deegaanka qurac joome ee gobolka bokool oo markaas isgaable ka magacaabo intii dad markaasay walyeelahan kudeertii ama markaasay sababtay intii xaaladda abaareed markaasay iyo xaaladiyo nololeed markaas iyo dhibaato angalan haddaba ka gudoomiyaha deegaanka qurac joome ee gobolka bokool cabdi isaaq sheekh oo armoosi weliba armo kaleed warsan reedowsa inku warmi
waan waan dhawahay waan fiicannahay kolley xaaladdu waddanku aad bay u liidataa oo abaarihii wixii maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraysaa shalidan aan kula hadlayo gurmad baan sameyna dad aan u baaba'san oo meel jiifo oo suuxsan oo sideed maalmood wax biyo ana arag baan u gurmanay gaarigaygaan qaatay anaa meesha kasoo qaaday meelo kale oo meelihii u dhadhowna dad badan baa laga sheegay ayagana aada u liidan marka xaaladdu aad bay u badan tahay walaal wallaahi kolley waa meel hadda annaga loo jirto ilaa lixdan kilomitr gaab la yidhaahdo marka ilaa saddex qof aan shalay soo qaadnay oo gaari kusoo qaadnay oo aada u degan xaaladooda maxaad gurmada u fidiseen dadkaasi dhibaataysan wallaahi waddanka waad garan kartaa oo hadda ka hor mar aan kormaar ku samaynay oo guddiga abaaraha aan ahayn hooyadaa ka shaqaynayay hooyadihii qaybna way ciladoobeen dadkiina wuu ka batay maanta koowaad baabuurtii xitaa usoo horneed degmada xogkii intaan ka dejinay baan fuustooyinii wax saarnay saacadan hadda aan kula hadlayo dadkii magaalada saddex marka loo dhigo laba meelood meeshay ku maqan yihin ha ha ha ha magaalada hadda aan degannahay oo degmada hadda aan degannahay laba meelood meel kamid ah waa dadkii nagu soo guuray u badan yihin
markaana deegaanada laga soo qaxay sababtu maxay tahay wallaahi abaaraha wey abaaraha dadkii oon oona u badan roobab madmadiin oo waad og tahay labadii roob oo ugu dambeysay roobkii daafiyay kiigii intaba laga helin xoolihii waxay daaqaan ma lahan xoolaha dhamaasho ayaga wayba dhamaadeen oo ninkii ninkii laba meelood meel way kasoo tagtay meesha kale hadda la daba cararayaa oo ku daba rafaadsan yahay marka abaar wey dadka wax sidaan u kala haatinayo oo oo xaaladooda ay serious usii tegayso ha ha esgaab hadda meesha aan kuu sheegay reer guuraha u badnaa dadkii way soo guureen meelo badanaa sida axmed ka horreey la yidhahdoo kale hadda oo magaalada adiga ee laba iyo toban kilomitir u jirto aanna ma lahan dad badanaa kusoo guuray ayaga laftooda markay ay laba isbuuc camal joogeen xaaladooda ay kasii daraysa annaga guri lagu sameyno magaalada soo dejina gudoomiya waxaa faahfaahin naga siisaa dadka ku nool qurac joom ay tuulooyinka hoos tagaan maxay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley wallaahi xoolo dhaqatay u badan yihiin waddanka waad ogtahay beer waxaa la heli karaa markii roob uu gao oo dalaga makaa la abuurto roobba hadduusan diin xoolihiina ay sii dhammaanayaan oo oon iyo baaba ay dadka yihiin marka xoolo dhaqatada aad bay xaaladda u lidan tahay waxaad sheegtay in dadka booyado loo dhaamiyo intee loogu shubaa booyadahaas oo loo geeya ama ay ku shubtaan wallahi rugo rugaan u samaynay meelaha hadda ay joogaan sida hadda la yidhahdo soomaali dega ishaaq salaad kaasgaab nafteeda daloosha saddexdaas gooboodan biyaha u kala geynaa
haye
marka goobo kalena way jiraan oo tuulooyinka annaga hadda noo simaada degmooyinka tuulo walbaba inta ayada ka korraysa masaafo konton kilomitr u jirtaa godid looga qodo iyo baca iyo wax loo guya ayagana biyaha looga goyaa waxaad sheegtay in arrintu ay tahay eh, mid allow sahal ah Eh, marka ma jiraan xoolo u dhintay biyaradan ka jirta de- degmada qurac joome Sure, laba meelood meel way kasoo tageen baa sure dadkii wax caata looga tegay oo meherad gelin iyagu dhintay u badan yihiin Eh, dhowaan waxaa idiin soo booqday en, eh, guddiga abaaraha ee koonfur galbeed soomaaliya aad ka tirsan tahay en, guddigaasi ee bakool loo magacaabay Eh, guddigaasi maxay idiin soo qabteen
wallahi kollay sharfiyay u badneed aniga laftaydaa la socday deegaanka markaan u kuurgalay xaaladaha aan qaymayn dadka xaalad darradooda iyo dhibaat- dhibaatada haystaan aragnay waan qaymaynay Eh, dowladda dhexe iyo koonfur galbeed inta waan u sheegnay guddi kaloo guddiga ee koonfur galbeedeena eh, ayagana kollay way noo yimaadeen oo eh, waddanka way arkeen marka dee kollay rajoon baan leenahay waxun baan sugaynaa laakiin ka horeyba dadkii dhammaanayaan oo xoolihii een, eh, meheradna aysan gelin oo dadkiina ay baaba iyo xoolihii isbar joogaan marka een, xaaladda aad ay usii adag tahay kolley hadda muddada hadda een, eh, eh, lagu jiro hadda bishan hadda maanta ee kolley iyo biri inay noqon doontaan maayna kolley shanteeda meesha lagu gaaro kolley waa waa haddaanan gargaar la helin xaaladda caadi ma noqonayso waxaad sheegtay in arrintu ay tahay mid khatar ah ma laga yaabo haddii dadkaas gurmad lasoo gaarsii waayo inay u dhintaan en, dhibaatada ka jirta ee qurac joome wallaahi way u badan tahay sababtoo ah saddexdan ruux ee hadda annaga naloo sheegay oon dhakhaatiir iyo aan dad u kaxayno macalgaarigii gacan qaatoon meesha tegey saacad kadib haddii aan kasii maqnaan lahayn kolley ilaah baa garanaya laakiin waa nolol xumay ku jireenoo dad suuxsanan ha layidhinoo maxaan ku rahdaye ilaa faleebo wax laga siiyo ama afka wax loo saaro aan hadal lahayn beed laba saac kadib ay soo hadleen En, guddoomiye waxaa jira in dadka en, abaarta saamaysay ee guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya ku nool eh, markay biyaha waayaan ay cabaana biyo wasaqaysan uu ku dhaco shuban biyooda ma jira shuban biyood eh, m- qof ku dhacay oo ku nool qurac joome haa haa haa shubanbiyoodka asaga taa waaba shubanbiyoodkan xaaladiisa waxaaba ka daraba dadka kaloo dhammaanaya shubankan waa waaba biyaha wasaqdooda waa saayida waa dareemi kartaa ceel markuu go'o oo biyo ilaa waddankii riig ma lahan oo degmada daankulahadlay riig ma lahan biyaha la isticmaalayo waa biyo oo ceel ah in yaroo ay qasmaan ama matoor iyo wax lagu kiciyo oo iska qasmaan intaa unbaa mogtahay ay wax isku bedelayaan marka qofka waa dareemi kartaa qofka qarintaa u socdo biyihii sii cabi dhaxdun buu kusii dhacaa markiiba asagoo tabcaan unba gaarigii wax loo diraya horey dagaal u noqonaya marka een faleebooyin iyo waxyaaba badan hadda lafteeda dada u jiifo arrintaas fuuqbaxa baraadda u jiifo
Eh, maamulkii deegaanka tahay eh, oo mas-uul ka ahaa shacabkaasi marka en, tirakoob ma samayseen oo dadka la dhibaataysan cudurka shuban biyoodka wallahi hadda eh, degmada hadda aan kaala hadlay tuulooyinka hadda kuma jiraan laakiin degmada hadda aan kaala hadlay ilaa sideed qof camal hadda cudurkaas way u jiifaan Eh, tuulooyinkana ayagana qayli baa laga soo sheegaa oo maalin kasta annaga hadda meesha ugu roon baaba nahay oo dee degmadii aan joognaa oo dhakhaatiirta wixii baa nala joogo laakiin tuulooyinka aad xaaladooda u daran tahay ma jira qof cudurkaasi u dhintay waa jiraan haa eh, laba carruura iyo islaan hooyadood aadaa u dhimatay eh, isbuuc hore aan soo dhaaf maamulkii atuin en, wax daawo ah ma hesheen en, dowladaha eh, koonfur galbeed ama midda dowladda dhexe wallahi hadda dowladda dhexe iyo koonfur galbeed hadda weli waxna soo gaari ma lahan laakiin xoogaha inji-ooyin oo kale oo deegaanka agaarka eh, jooga unbaa maxaan ku rahdaa wixii gargaar iyo waxyaabahaas eh, dhanka eh, naga soo gaaray laakiin wax dowlad ahaan eh, wax naga soo gaarin hadda ma hayno En, guddoomiye en, deegaanada abaar bay ka jiraan oo qaar way go-doonsan yihiin dhibaatadu ma sahlna Eh, ganacsigii hore ee uu ku ka jiray ee degmada qurac joome see bay u saamaysay abaartu wallahi dadka xoolo dhaqatay u badnaayeen xoolahooday gadan jireen eh, ganacsigana waa dareemi kartaa qofka eh, xoolahaasi markay gadmaan intay wax ku kala socon jireen Eh, wadankii abaarun baa loo jeestaa ninkii ganacsi ahaayo marka ayadaena xoolo lahayn xoolihii suu ku bixin lahaa uu usoo jeestay hadda dukaamo badan waad og ka dareemi kartaa oo iska xiran oo wax ka ganacsanaya ay lahayn qofkii markuu imaanayna qof oo marka ayada ama shay kala baxayo ama maxaan ku raday booyad lagu leeyahay lacagtiisa ka raadina unbuu dukaanka furaya marka eh, wallahi xaaladda aaday u liidan tahay ugu dambeyntii eh, maamulka koonfur galbeed iyo midda dowladda dhexe maxaad baaqi u dir lahayd wallahi kolley waa dadkoodii eh, waa dadkii ay dowladda u ahaayeen Eh, insha insha allahu tacaala waxaan leeyahay dadkeedii aan soo gargaaraano aan soo gaaraano dee waxay la soo gaari karaan ha la soo gaaran intaa un baan u farayaa insha allah
dhegaystayaaalkaasay weliba hayay guddoomiyaha deegaanka qurac joome ee gobolka bokool cabdi isaaqa sheekh oo markaasi uu sakuwarbiyay xaaladda abaareed iyo weliba ee ma- waa i xa- xaaladda abaareed markaasi ku teegan deegaanka qurac joome ee gobolka bokool islamarkaasi inuusa dalbada intii gurmad degdeg ee markaasi laadeersii dadka ka dhibaataysan deegaanka qurac joome iyo weliba tuulooyin kale hoos koyan weli barnaamij kulanku warsanya dhugunsaytan iyo weliba qeybashii hore
حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال sahal electronics stationary and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaney ma taqaan hadalka adoon waxba soo heysi kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan sahal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin combyuter hb acer toshiba iyo del iyo moobeelada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsung galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahal electronic printjaro jif iyo joog sida dhalooyinka tviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikiska aad heli doonto waxaa ka mid ah barfuunada catarada sida shaali lingi romance happy one man show blue for women jesity on iyo off iyo waxyaabaha kaleo dumarku ay isku qurxiyaan sahal electronics and stationary cosmetics waxa ay ku taalaa bartamaha magaalada baydhabo kasoo horjeedka dabaqa sare ee dino cofe ama dhabarka dambe ee daarta dheer ee by star kala xiriir wixintaasi dheeraada maamulaha mukhtaar maxamed xuseen eberle xaalshan konton iyo sideed afartan iyo labo toddobaatan iyo lix ama eberle xaalshan konton iyo afar afartan iyo kow toban iyo sideed حبيبنا أمسكا طيبا أمسكا طيبا أمسكا طيباونا لدرى المعالي
qodobkiiguna barnaamijka kulanka warsan khiyaaraya oo ka qaadaana weliba markaasi isnagadaya maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya guddigiisa magacaabiyo ee guddiga gurmadka abaaro maamulka koonfur galbeed weliba markaasi muddooyinkii la magacaabay weliba xilligan iyo wadaana dadaalo markaasi walkadeersiayeen dadka bogtaale ama dadka ay dhibiyada ee magaalada baydhabo hadeerayan iyo weliba dadka shubamjoodka haridada ee isbitaalada gobolka baay ee magaalada baydhabo iyo markaasi ka jaranga gurmadkii weliba arrintiisa meelo marayto weliba markaasi oo ka una waraysi dheer una kula weeldhinay guddoomiye ku-xigeenka dhiniga siyaasadda iyo ammaanka maamulka koonfur galbeed ama magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waana isku mid ay guddiga gurmadka abaaro aadan cali aadan carab weliba markaasi una ku waraysnay gurmadadii weliba kormeeradii inka dambeeye markaasi oo kaseedeen kaamamka kiyaalan magaalada baydhabo iyo weliba haanduleedka kiyaalanga
bismillahi walaalow horta iidaan maasante radio warsan dadkiina dhegaysadow iyo iidiidan salaame salaanka baadi oo biilaan hormudunkeeta abaarona hoololaantana hoola dhamaashada nasku jarta iyo dhibaanganagalohayan zaa'id waay marka xaalada guud ee magaalada baydhabo kaananka afarta jeer meel oo dadba dad ritaanisa dad oo tulooyinka kukoyan bahan degnama leh marka guud ahaanba guddiga abaaro iyo gaar ahaan maamulka gobolkii degmadaba hoolowaasay bay iskala howlanyimaan shal hirne markaas iyo dalkan diinan kala fadeen hungurinan kala fadeen hoynan kala fadeen waa kawlan kasbi eed eed marka xaalada guud intaata tulooyinka kukoyan adiba dadoo korta dareema korta marka zaa'id waay ma fahamtay eed eed markaasaa sahalay Ee.
xaalad ee gudoomiye ee ee dadaalihii juhdiga diyaytan ee sidiisin gurmud aan samay lahaytan ee deegaana qaar ee booqda haytan magaalada baydhabo ee kaamusho booqda haytan hadda bilow faeliya muuqda marka markii kow awaartaha jarti magaalada baydhabo ama deegaan koonfur galbeed ka bilowdaan iyo hadda xaalsho ma isbedel ee markaas ku dareema haytaan ma isbedele ku dareemo hayna dadweynihii oo oo dhabay tuulooyinka ka dhabaysanaayay oo dhibaatada zaa'idka ee oonka hormudanka ii haysaday hoologii oo dhammaadeen oo aradii oo nabaad guura oo saasaaladdii eta oo hata maamulsho haddii tuulo etaan aan kaseedohay haddii magaalada dhatiya kaam ee adbs degniyaan aan kaseedohay b may helli baad may helli liyin may buu ahaa joon ciidanka kamaad nagu hayan ununa guud ahaan maamulka koonfur galbeed gu- gaar ahaan guddiga abaaraha tuuladaasay hilwiinga isku saari insha allah walii rajeeyay ini walaagay dhaman antiyoonay ee baahida ilaahay daboolo kore boqolkiiba boqol mal buuyo kor laakiin wali rajeenay inioonay umudaan walaalo aan u dhibaataysan ama tuulo roogin ama magaalada baydhabo ee dibimiil kumadaas roogin ini waliin gobolno rajeehayna taasa xaaladaanata gudoomiye mar haddii sintirokoob ka samayteen ay dhibiyada magaalada baydhabo hadeerahayaan may markaas faahfaahin kusii korta dhagaystayaalka
may faahfaahin kusii kore walaalow sacda hatabada fahansante ama la socota may faahfaahinga kudii kore he inionay magaalada dadwiin dad badan ah ka zaa'idi haka barakacay marka wali rajeena insha allah inionay dadtara koobshe un hata insheegna xaalada guud dad zaa'ida ka zaa'idi ma fahamtay eed eed ee kormeerayinka dambeey oo shalay una tuulooyinka una kaseemay tuulo le raaw ee way haytayhe in sheeg musuubiye iyo tuulooyin oo hoos goyaw iyo iyo kormeer kaseemay ee wafdi badan oo hildhibaano leh wasiire leh ee maamul gobol degmo leh marka wasaaradaha caafimaadka ee niweheli ayaan kaseeni kastay eed eed marka waxyaabaha baahada oo naska jara oon i abaar iyo udur antaan biyaan kulantii dadweynaha oo magaalada baydhabo tuulooyinka hoosgoya iyo ma- guud ahaanba magaalada baydhabo marka xaalada guud oona taa aragni iyo wali haytayhe dad iid warto biyo jiilankaaneow badan oo dhibaato badan ku zaa'iden oo dhammaadeen linaaneow biyogasi oo warta ka jaraan marka dad badan oo xaaladooda guud caafimaad ciidan liidato jarti daawin hasiini biina hasiini marka baahida fari kama qodnaba ini halmaalan meelolateedo walaa biyo la jeeyey ama walaa daawo la jeeyey lay keliya meelolaymaa baahida magaalada baydhabo baahidii hanti la egta iyo la egta marka baahada maynaska jarta ahe oon abaar udur marka antaasi xaalada guud handhandheen kormeere intaasi kaseeni marka dhibaataduna aragni intaasaan kawaan haysi marka xaalada guud guddiga abaaraha oo hada maamulka bahuban ku eyi intaas hoole iyo iyo haqoban iyo kaseeni gudoomiye maadaama qiimeyn badan isinaasamaydeen aragtayna dad andhimadi abaartan ama shubumbiyoodka ku jara magaalada baydhabo iyo tuulooyinka hoskooyaan ha jarta dad shibanbiyuud iyo gaar ahaan b oo warta masuubiiler aw ka jaraan linganeow oo taradiona dirasa soddon iyo lama qofood iyo iyo oo toddobaadkan gudaajay lamadan toddobaad gudaajay dhamadeena jarta dad oo haaladooda caafimaad liidatay oo madaasuna aragni gaarba falanbooyin hadhow iyo jarti marka taasaan iska jarayn walaal baaha guud baaha weyna ku jarta magaalada baydhabo iyo nawaahidii gudoomiye way kuyaa madili kureeba tuulada masuubiyo warta kiyaale intii warooyi kale oo jaraan oo biyo wasaq jaraan dadkan dhibaateey kor way kuyaaba intii weli harsiyin ha arrintaasi oksijiya gamna badana hata warar kale oo bii ka jaraan badan saaseeba ma jaraan runtii hata ka jaraan inioonay aafiyan xaalada caafimaad oo oo dina oo eh, caafimaadka oo eh, eh, eh, wasaqda badan ini khatartiya lata jarto taawiye guddiga insha allahu intala imika gaabadaw meelo badan oo baahidaas ku jarta iyo seedadoona haddii caafimaad jarta iyo haddii miishagto xaalada guud oo eh, eh, oo guriga staffkan haddii taaba tuulo badan ay nion xaalado kurgalna fadaan oo bilaar gudoomiye
mas-uuliyiin ama gudoomiyaha ama dadka nool kaamka eleven janayo oo warbaahinta la xiriir waliba ay sheegayna inta dadkaas iyo dhibsho markaasay insahlnayna may ku warqabtaan dhibaatada ku jirta eleven janayo kaamka
laban janaayo maalmaha talakurooga muddo oo gader tumishan maalamood oo kale iyo inka dambaysay mana aragay xaaladda inka dambaysa daraati hani guddiga abaaraha biidiyaay oo mar miile doorko dhus wal kusii lama jar ama la shal jarti ilaban janaayo wan dad zaide dhabaataysan baahan miilinka damba yakawaylin sheegay islaangu mule halay dhali ini onay walan helna yalin sheegay ini onay yeelaynima ee antamiilis hogdonunan gurmino iyo go-aankanay marka baahadaasi arrintaas habashadiian haydeerti waana kuwa rahayna
idbiyada hadeeraha magaalada baydhabo gudoomiye mayar kaaman badanna magaalada baydhabo ku yaalan marka kormeeradin isin samaysan jarana dad weli markaasay hoylanka samayn oo meel cidle markaasay fidhiyaan majarta walaalow saad ogda gurmudka oo guddiga abaaraha haddii gurmud degdege oo dhinac raashinka ley haddii andeerna meellan hata meel banaan ee fadhi ama hata meel duure oo miin shagdo oo liin ogayne majarta ay debdiyadii oo dalka hordhaan horan ka dhasanaayeen iyo ahaano usaba oo hata degeen iyo kashaal biirahayan dadkaasi biyo iyo haaladooda oo biyo hata biyo iyo baadiyan ka daran kan kasta udurkana isku jara biyona si degdega ee langeejiyohay laakiin xaaladda raashinka inonay meelo hata dhowr n r c hata beryaalkun iyo dhowr meelood walno zaa-idaasi kaarar iyo wal iyo jijiyo hayte marka weli fadaan ahe meelogii meel meelo ku duwan inonay halin halin unan kor sulno xaaladii on korgalni fadaayna tana kormeeraha ka gudi jarno hobineer walaha ku boon akhbaare way helado walaalow iyadan maasanta daraadii ganacsiada walaago meelo shalgeysidii wali salamada wal meel shalgeysiyey guddiga abaaro oo anka horeeye maamulka koonfur galbeed oo yoon huban ku eeyin meela walka geysiyeen tasoo kale d r c lama kongoosoo kale iyo hata ankastoo iyo hata walaagii lanka talagal iyo han geysine way fado iyana dadaag hortii lama kun wafe iniyo walsiida salamada n r c iyana dad oo ilaa todoba boqol meelogaasiya iyo hatan iyana walgeysidii ini beesa nagadayana taawayaana marka ada heedo walano walnoosa zaa-idahay gudoomiye haddeedan imaga dhowto dadka oo i d b da magaalada baydhabo hadeerahayan xarumo isin deji haytan xarumo walaalow saad hatan ogde xarumo dawladda suubiday intana meel heblaaya hay degoy intana meel heblaaya hay degoy laarey may suubina arrintaas haddii la suubiyey lamada meelood dawladda dadka shaldigeedii dadka dhibaato badan oo macnaha dhinaca oo bulshada zaa-id nagadaasa unaad ukala suubinay dadkii kooya ay dibiyadii horan dhasanaayeen iyo kashalbees gareehayna walaagii lahaladow oo gurmudeena meelowaasaa la kashalgeysii lifade hata saasaa shalweelani walaaduna gooni meelandijiini kale oo zaa-id emale
adoo guddiga gurmadka abaaro ka jarta iyo haddana ata gudoomiye ku-xigeenka dhiniga siyaasadda iyo ammaanka magaalada baydhabo dadkan oo kale markiyo dhibaataysan meel banaan iyo rogaan weliba jare dad kufaayo soo dhibsho ama islamarkaasayna tuugii weliba wal dhibaateeyo sian sugu haytan amaansho amaansho mayn sugu haynin saadan hogde ay dibiyada baydhabo tumun xaafadooda ku dhisan tumun ka xaafadoodna tumun barooda lakushal dhasi oo dhinaca imaanka eh oo booliska dawku walbadan dhinaca imaanka zaa-id hortaba afar labaatanta booliska wayn teegaya sidii dadkan oo abaaro deegaanadii kushal kooyeen imaansho xaaladooda caafimaad xaaladooda guud lakala socda fadi oo booliska irninku zaa-ideen tumunka xaafadood tuman barood iyo booliska la kushal dejiyey marka haddii xaafadii ata haddii ay dhibiidata baroogase iyo xaaladooda imaan lakula socda xaaladooda imaan saasaa iyo yaja
qaybo dhexe barnaamijka kulanka warsanyaa sideerni idaacadda warsan ee magaalada baydhaban akhyaar inoo dhuguunsidaytan qodobkayga oo barnaamijkana weliba markaasi uusa nagadaya musharaxiinta anteegan xilka madaxtinimada soomaaliya iyo weliba geeg iyo sokolol aan ku hadalena ama markaasi waa aan ku hadalena surnaanshada markaasi ama hakadka geega kooy intii markaasi iyo khudbado iyo kujeedyang ama ku- ku- iyo geega injeedyang ee shacabka soomaaliyeed oo markaasi landoorada doona arrintaasi oo jarta guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha cabdiraxmaan ducaale bayle oo uu suwarbahinta kala hadlay xarunta baarlamaanka xarunta baarlamaanka iyo weliba markaasi sheegay intii geega eh, dalka dhan markaasi uuse ku jari dhinig weliba cilida dhinig internetka taasoona suurtagal waay tiinti dooda si toose markaasi landaawada weliba markaasi uuse sidoo kaleed xusay intii gebe- waa gebi ahaanba lo rooji doodi markaasi lanqawda lahay musharaxiinta anteegin xilka madaxtinimada ee markaasi eh, soomaaliya haddiba ka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha cabdiraxmaan ducaale bayle ormosuli baarmo kale dowsa warbaahinta uusan sheegaya
raxmaan iraxiim eh, waxaan jecelahay inaan war kooban maanta ka soo saarno anigoo ku hadlaya eh, codka guddida doorashada madaxweynaha Eh, war gaaban ka soo saarno halkaan marayno maanta eh, oo ah maalintii shanaad baan u malaynayaa ee aan eh, programkii ku dhex jiray doorashada geedi socodkeeda maanta waxay ahayd maalintii loogu talagalay in madaxda eh, madaxda soo soo dalbatay inay madaxweyneyaal noqdaan murashaxiinta ay yimaadaan halkan oo ay dadka la hadlaan oo ay kala hadlaan telefishinada Eh, sanadkan waxaa la siiyey murashaxiinta eh, dhowr arrimood inay sameeyaan eh, si ay dadka eh, ula ula hadlaan oo ula sheekaystaan oo ay su'aale ka jawaabaan ta ugu horreysay waxay ahayd taa maanta eh, ee ay ahayd inay telefishinka ka hadlaan su'aale la weydiiyo su'aalo eh, dalkeenna iyo iyo dadkeenna ku saabsan oo meelo badan taabanaya eh, inay ka hadlaan oo ay ka jawaabaan ayay ahayd waxaa ku xigtay tahay oo la siiyoo kale inay kilib yaroo shan mirir ah soo soo soo soo ku soo hadlaan oo soo keenaan oo loo advertise gareeyo Eh, oo ay tv-ga inta loo dhiibo ay dadka soomaaliyeed la wadaagaan waxa fikradooda iyo aragoo- aragtidoodu tahay iyo dalkana dhibaatooyinka uu ku jira sida uu kaga baxayo iyo sidii hore loogu mari lahaa Eh, ta saddexaad waxa weeye eh, ha- khudbadihii ay ka jeedinayeen baarlamaanka oo iyaduna maalmaha afooda inagu soo haya eh, ay samayn doonaan saddexdaa arrimood baa waxaa la is yidhi ayaa siinaya musharaxiinta inay dadweynaha kasbadaan ay ka hadlaan waxay u taagan yihiin eh, sida sida ay u malaynayaan in dalka lagu maarayn karo maanta markaa maalintii ugu horreysay bay ahayd aan doonaynay in, in arrintan la hirgeliyo Eh, gruubkii ugu horreeyey laba laba qaybood baan u qaybay laba kooxood koox aroorta ah iyo koox gelinka dambe ah kooxdii aroortu si xishmad leh ayay u yimaadeen ee halkii loogu talagalay bay yimaadeen waxaana ay arrintu hayd in telefishinada laga gudbiyo life leana waxaa loogu talagalay inay dadka la hadlaan dad kale oo halkan jooga oo ay la hadlayeen ma jirin ee dad kaleoo su-aalay waa weydiinaya kala gooniyo halkan oo audiency ma jirin waxaa loogu talagalay telefishinku inuu life noqdo oo ay dadka soomaaliyeed ee adduunyada daafaheeda gudo iyo dibadba jooga inay la hadlaan bay ahayd waxaa na soo xishmaday ee, magacyada soo socda mudane bashiir raage shiraar dr saciid ciise maxamuud ee, mudane shariif sheekh axmed mudane cabdiraxmaan maxamed maxamuud farole mudane cabdiraxmaan cabdishakuur ee, mudane saciid cabdulaahi deni dr cabdinaasir cabdulle moxamed mudane zakariya maxamuud xaaji cab- xaaji cabdi iyo injineer cabdulaahi cali xasan sagaalkaas baa ayaa halkan yimid oo loogu talagalay inay maanta aroornimada halan ka hadlaan inta kalena galabta ayay ahayd inay yimaadaan markii aanu eh, barnaamijkii gudagallay ee dhowr su-aalo la isweydiiyey ayaa waxaan ogaanay inaanu internetku lahayn quwad ku filan inuu qaado live film inuu qaado ayaan ogaanay marka waxaan isnidhi kol haddii macnahu uu lahaa life in lagu gudbiyo oo dadweynuhu daawadaan lifekiina maanta aanay suuragal ahayn oo se aad ogtihiin xalay baa lanoo soo sheegay dadka muqdisho jooga iyo waxaan u malanayaa soomaaliya oo dhanba inaan internetku wanaagsanayn afartii xalay marka laga bilaabo ilaa saaka sagaalkii baa layidhi wuu go'naanayaa saaka sagaalkii eh, saa- afartii aroornimo baa layidhi wuu go'naanayaa ilaa saaka aroornimadii wuu go'naa laakiin markaanu halkan nimi waxoogaa internetku uu shaqaynayay laakiinse quwaddiisu may ahayn eh, may ahayn inaf may ahayn inay qaado life mar hadday sidaa tahay waxaan go'aan ku gaadhnay inaan dib u dhigno horta bal iminka iminka waxaan gaadhnay inaan joojinaba leanna waxa weeye markaan la hadalay dadkii ku shuqul lahaa ee internetka ku shuqul lahaa ee soo deynta wararka iyo arrimaha ku shuqul lahaa in internetku aanu lagu kalsoonaan karin ya annaga waxaanu isidhi markaa mar labaad haddana haddaan dadkii dib isku keeno laba arrimood baa dhacaya midi waxa weeyaan barnaamijka iyagii sidaan ugu talagalnay ayaa naga ayaan waddadii baan ka baydhinay aan ugu talagalnay wakhtigii baa nagu koobnaanaya berri shaqa badan badan badan oo kalaanu leenahay tanina waxay ahayd un wax test oon doonayno ee, bal hadda socod barasha- barashadii doodda inay noqoto oo aan ku bilowno uun bay ahayd waxaa noo suuro gelin waayey internetka aan shaqaynayn oo aan soo hubinay maanta si fiicanna uga dhergsanahay inay ahayd arrin technicala oon qofna shuqul ku lahayn Ee, waxaan soo ogaanay waxa weeye xalay iyo saaka inaanay baananku shaqaynayn inaanay internetku shaqaynayn halkan iyo nairobi iyo tanzaniaba ayaan soo hubinay annagu technical people ma yihin laakiin waxaa lanoo sheegay lanoo caddeeyey and uh, sabab ma hayno aan u taa u beenina ma hayno lanoo caddeeyey in arrintaasi tahay arrin cid walba ka dambaysa eh, oo aan ahayn arrin qof sameeyey ama laba qof sameeyeen ama wax angaa sameeyey waa arrin technical ah oo internetku go'naa sidaa daraaddeed waxaa eh, aan soo jeedinay arrintaasoo iskuday wanaagsan ahayd inaan soo gebagabayno oo joojinno oo eh, ay halkaa ku- ay halkaa ku ekaato Eh, cid dembi la saarayo cid eed saaran toona aanay jirin halkaasaan taa ku gebagabaynay waxa kale oo markaa aan ku darsanayaa musharaxiintu weli way keeni karaan kilibkii ay iska qabteen waxa weeyaan kilib baa uu iska qabanayaa in yaroo shan minidh uu iska qabanayaa dadka soomaaliyeed buu la hadlayaa kilibkii isagoo siduu s n t v u keenayaa balantu waxay tahay waxa weeyaan wakhti isku mid a shantaa midho oo isku mid a in in saddex maalmood loo soo gudbiyo saddex jeer maalintii loo soo gudbiyo ayaa ayaa la isku dayayaa waa lacagna lagaama qaadayo free of charge weeyaan waxa weeyaan arrin kale oo wanaagsan oo ma garanaysa aad iyo aad dadka dadweynaha soomaaliyeed u wargelin doontaa dadka doonaya inay kursigaa fuulaan ee, waxa ay waxay waxay yihiin cidday yihiin iyo iyo waxay is- waxay u taagan yihiin waxaan taa ku dadaalanaa marka aan ku ku boorinaynaa ee, musharaxiintu inay arrintaasi qaataan soo gudbiyaan markay soo gudbiyaanna s n t v u keenaan s n t v-na way u advertise garayn doontaa Ee, waxaa kaloo ii ii hadhan in ee, maalinta berri maasahan dambe la bilaabayo ee, la bilaabayo ee, khudbadihii loo jeedinayey baarlamaanka Ee, afar iyo labaatan weeye saddex maalmoodna weeyaan maalintii waa sideed alfabetical baana loo samaynaya kuwa maantana alfabetical baa loo sameeyey yaa sagaalkii noo yimi a- b baa kas- baa baa halkaa ka soo bilaabatay halkaa waxa ugu dambeeya waxayd qofkii ugu ee, ugu ugu- ugu dambeeyo ee, magaciisu ugu dambeeyo ereyga ka bilaabmaa taasina saasoo kale umay noqonaysaa waxaan soo diri doonaa ama galabta ama aroorta magacyadii iyo sidii loogu talagalay ee, saddexdaa maalmood ayaan soo diri doonaa si ay ugu sii diyaargaroobaan ee, hadal hadalkooda iyo khudbadooda ay ugu sii diyaargaroobaan ee, inay eegaanna weeyaan markii shuruudaha ee, lagu xidhayay inay inay inay ee, keenaan inay keenaan afar boqoloo ee, nushadood ee, inay keenaan koobiga muxuuha hadal hadalkooda waxa inay baarlamaanka u keenaan oo qaybiyaan oo markay hadlayaan dadkuna ay eegaan ayaa ayaa ayaa lagu eh, ayaa ayaa ayaa taladu hayd taa lafteedana saasaan saasaan eh, leeyahay anugu eh, shakhsi ahaan waxaan sheegaya waxa weeye eh, dadaal badan baa la wadaa dadaal badan baa la wadaa dadaal wanaagsan baa la wadaa Eh, weli sidii aan ugu talagalay bay wax u socdaan wax perfectina ma jiro adduunka adduunyada foodkan oo kale marka la samaynayo systemkan oo kale waxyaalo badan baa ayaa khaldami kara tani maanta waxa weeyaan khaladaan cidna ee dusha laga saari karin sidaasaan kusoo gebagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan wada socon doonaa maalin walba waxaan isiin doonaa ribood yaroo kooban halkaan marayno si fiicanna arrimo ay u socdaan bisha sideedeeda madaxweyneha leenahay haddii ilaha idhaho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhawooyinka dambe ee barnaamijka kulanka warsan iyo akhyaaraysa deerni qodobkanka dambe ee barnaamijkana weliba markaasi uu sanagadaya musharaxiinta inteegan xilka madaxtinimada soomaaliya ee weliba markaasi iyo koowiyiga labaatan iyo afar musharaxa weliba lakuwada intii geega tumi lama kumid iyo markaasi iyo eh, iyo hangankuria markaasi iyo doodan tumilam musharaxa eh, geega eh, diidi intii markaasay ku qayb galaan dood wadaaga kuriyada waliba markaasay sheegan intii xubno ku tirsan dowladda iyo fadahayaan intii doodasay iyo nagoto markaasay eh, qarsoodi isla markaasayna warbaahinta ama warbaahinado madax banaan markaasay oon ku qayb qaadanaa kuriyadda dhalantaasay markadheedii weliba markaas iyo qobseena musharaxiinta deeganti qudan xilka madaxtinimada kulan markaasi oon ku hadlayan doodigeeg weli baaqashada kuliyad kuriyad kulansho weliba markaasi iyo hosaa- hasaarena war saxaafadeed oo ku koobayin saddex qodoba haddibaano koo ku mid eh musharaxiintaas oo markaasi oo ka dhawaaqayan ama qodobadii markaasi oo saaren iyo ka dhawaaqayan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد golaha musharaxiinta isbedel samaynta ee doorashada madaxweynaha soomaaliya oo ay ku gaboobeen in ka badan labaatan musharax oo u taagan xilka madaxweynenimo shir ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay ka soo saareen war muftiyeedkan soo socda Ee, goluhu isaga oo ka dareen celinaya arrimihii maanta dhacay iyo maalmihii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa een, arrimaha doorashada oo ay ugu dambeysay tii maanta dhacday oo ay taariikhdu ahayd koob iyo soddonki bishii koowaad labada kun iyo toddobiyo toban oo ay ahayd inay dhacdo doodii ay isgo-aamiyeen baarlamaanka soomaaliyeed inay dhex marto musharaxiinta dhexdooda oo runtii doodaasi ayna qarsoomin asbaabtan soo socota darteed kadib markii aan loo ogolaanin ama aanay imanin warbaahinta madaxa bannaan oo ay ahayd inay yimaadaan doodda iyada ah iyo sidoo kale markii la waayey tabintii tooska ahayd ee loogu ballan qaaday shacabka soomaaliyeed si life ah inay u daawadaan oo dooddaasi runtii iyo su-aalaha loos- laisweydiinayo ay ula socdaan Een, waxaa kale oo markaa laga dooday arrimaha dhacay oo iyadana ay ka mid ahayd markii guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashada een, mudane ee cabdilaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ka mid ahaa guddidu ay caddaatay inuu si badheedh ah oo golo dhexdiia uu ugu ololeeyey musharax ka mida musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo taasina ay dhalisay in xubintaasi ay luminayso dhexdhexaadnimadii iyo anshixii loogu talay guddida doorashada Een, waxaa kale oo dhacay maanta runtii markii musharaxiintu ay isugu yimaadeen golaha baarlamaanka ee ay ay dhacday inaanay shuruuddii wada ofisnin in ay musharaxiintu ay ka baxeen doodaas kadibna guddida doorashadu ay jawaab ka celisay oo ay kansal ee kansashay doorashada ee gud muxuuha dhibaydkii ama doodii oo dhan waxaa markaa runtii ay soo saareen oo golaha musharaxiinta isbedel samayntu maanta ay soo saareen qodobadan soo socda kow arrinta dooda ee ku saabsan musharaxiinta waa go-aan ka dhashay baarlamaanka soomaaliyeed isagun baana xaq u leh inuu joojiyo ama uu kansalo laba waa in doodaasi ay u dhacdaa si hufan loola tabiyaa shacabka soomaaliyeed iyadoo ay ka qaybgelayaan warbaahinta madaxa bannaan saddex waxaa jirta warqad ay saxeexeen musharaxiinta een, ku midowda isbedeldoonka ama musharaxiinta een, muxuu ahaaye dareenka ka qabta xubintaasi ka mida guddida doorashada oo lagaga dalbanayo in dib loo eego in xubintaasi uu ka sii mid ahaado guddida doorashooyinka warqadaasina waxaa loo gudbinayaa guddoonka labada aqal iyo guddida doorashooyinka waxaa kale oo ay soo saareen musharaxiintu go-aan adag runtii oo ay ku caddaynayaan in arrin kasta oo saamayn kula doorashada madaxweynaha ee hadda dhacaysa oo ku saabsan dhinaca farsamada dhinaca ammaanka iyo dhinaca habmaamuuska oo aanay tala ku lahayn in ay tahay arrimahaasi arrimo aanay aqoonsanayn oo aan husaynahaynin waxaa kale oo runtii een, guddidu ama musharaxiintu ay soo saareen goluhu waa in la dardargeliyo oo la howlgeliyo guddida lama- ee la dagaalanka musuq maasuqa oo iyadana baarlamaanku ay go- go-aamiyeen fadhiyadooda ugu dambeeyey ay noqoto mid kantaroosha oo kormeer ku samaysa arrimaha doorashada waad mahadsantihiin
qodobkaasi aan ka dambeey barnaamijka kulanka warsan oo ku waliba markaasay barnaamijkaasiin saare islamarkaasi intaasiin ku jeedayaano saaxiibkiinsiin cali muuse maxamed ateera waliba markaasay iin farsameey oo ku saaxiibkay saalax cali maxamed qays intii barnaamijkan lamid eryadan kulmaana waliba siin kutaane sidaasi oo mahna allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu